communiquega wuxuu ahaa shir shan beri socday una socday laamaha amniga guud ahaan ee dalka ka shaqeeya haddii ahaan lahaayeen wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda amniga gudaha iyo amisom saddexdaa qaybood ayuu ka koobnaa tirtirada dalka uu ka kooban yahay ee ciidamada ay kala dugaan qaybahooda kala duwan kuwa amisom iyo kuwa ciidanka xooga dalkana way kasoo wada qayb galeen taliyaashoodii muhiimadda loo qabtay shirkaas wuxuu daba socday shirarkii may ka dhacay london ee lagu soo heshiiyey kadibna shirkii ugu dambeeyey hadda madaxda qaranka isugu yimaadeen muqdisho oo ay qodobada ugu dambeeyeen ah markay eegaan arrimihii kasoo kordhay ama ay soo kala soo jeedintii baarlamaanka ay ku biiriyeen ayaga kadibna ay go-aano isla garteen ayay daba socday ahmiyaddiisuna ay tahay ko in dalku dhinaca amniga loo hormariyo haddii ahaan lahayd ciidamada horumarintooda iyo magaranaysa tababaradooda iyo qalabeyntooda iyo howlgaladooda si lamid ah ciidamadu iyo amisomna inay howlgallo ku saabsan nabad sugidda idhahdeen sugidda nabadda ee deegaanada ama dalka intiisa kalaba inay ka shaqeeyaan goobaha hadda cadowga gacanta ku hayo waxaa kaloo oo arrintu ay salka ku haysay transition periodka ama waxaa loo yaqaano in la wareegaan ciidamada xoogga dalkooda oo kala wareegaan laamaha kale ee amniga sida amisom oo ay ula wareegaan si tartiib ah oo case by case ah marba marxaladda la fiirinayo kadibna si amisomna tirada tajirka dalka ay udhimato udhinta u dhimaan oo u socodsiiyaan howlaha ku aadan dalalkoosi ay ugu noqon lahaayeen qorshuhuna uu yahay sanadka dabayaaqadeeda inkii askariga ugu horreeyey amisom inay dalalkooda ku laabtaan marka markaas soo koobo si guud shirka sidaasuu ahaa waayahay marka arrintan maaragtay hadda aad ka dhawaajisay oo ah in ciidanka soomaaliya ay kala wareegaan ciidamada amisom mas-uuliyadda amniga sidee u wajahdeen oo aad u falanqayseen maadaama hawshaas ay tahay howl weyn ciidanka amisomna ay yihiin ciidamo aada u fara badan oo muddo sanada ahna waddanka joogay
waa runta ciidamada amisom aad bay u fara badan yihiin ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo laamuhiisa kale amnigaba guud ahaana ciidankaas kama tira yara qaabka loo wajahayna waa taanku tilmaamay hadda wixii suurtagala iyagoo dhinacyo badan laga eegaya ciidamada tayadooda iyo awoodooda iyo magaranaysa diyaargarowgooda intaba salka ku hayso muddo hal marna aysan dhacaynin oo muddo isdaba socotaa dhowr sano ayaa hawshaas socon doontaa haddii laarada howlahaasna ma noqon doonaan howla magaranaysaa kallifi doona in dalkii meeshii laga soo bilaabay arrimaha amniga dib uga celin doona waxay noqon doonaan arrimo xoojin doona amniga kana shaqayn doona degenaansha iyo xasil xasilaanta dalka haddii la yidhahdo mudane wasiir dadka qaar ayaa rumaysan in haddii ay amisom baxaan wakhtiga doontaba ha noqote ay suurtagal tahay in shabaab ay awoodda dalka ka faramarogsadaan ciidanka soomaaliya marka ma haysaan awood aada ugu babaag dhigtaan maleeshiyaadka shabaab haddii ay baxaan amisom
taa waxaan uga jawaabi lahaa dhanka kale in dadka sidaa dhaha ay ogaadaan amison inaysan dalka ayagu lahayn dalka soomaali baa iskale soomaali baana hawshaas ay u taallaa marka waktigeeda dabcan laga jawaabi doona haddii la yidhahdo
maxaa ka maqan oo ay u baahan yihiin ciidanka qalabka sida ee soomaaliya si ay ula wareegaan mas-uuliyadda amniga dalka
waa howlo ciidameed dabcan dee ima suurtoodaysa hadda inaan arrimahaas faahfaahintoda ku siiyo maalmihii lasoo dhaafay waxaa muqdisho ka socday howlgalka xasilinta dhowaanna waxaa jirtay in ciidamo ka wada tirsan dowladda ay isrisaaseeyeen oo ay halkaasi dhimasho ka dhacday marka howlahaasi dhinaca xasilinta xaggey idin marayaan hadafkuuse muxuu yahay
hadafku waa in la xasiliya dalkao dhan muqdisho keliya ma aha hawshuna way soconaysaa haddana ma aha mid hakad gashay shaqaaqadaasna way dhacday laakiin ma aha mid hadda ku keentay khilaaf ama dhib ama ishor istaag howlihii xasilintae dalka ka socdeen
howlgallada ka dhanka ah shabaab ayaad shirka kusoo hadal qaadeen marka maxaa idinkaga qabsoomay howlgalladii ugu dambeeyey oo aad ka samayseen dhinaca koonfureed ee dalka
howlo badan baa ka qabsoomay waa kii shubada hoose ee howla laga qabtay ku aadan in deegaana ay cadowga gacanta ku hayeen sida dowlad guud oo kale dowladdu kala wareegtay iyagoo wada kaashanaya ciidamada kale ee dalka jooga waxaa kaloo jiray shabeellada dhexe in howlihii ay sii socdaan meelo badan shabaabkana lagula dagaalamayo dowladdu ay si gacantiri kasii bahayso si lamid ah deegaano kale oo magaranaysaa dhowaan dagaala ka dhaceyna way jireen oo koonfurta ah marka intuba way soconayaan marna istaagi maayaan cadowgaasna intuu dalka wax ka dambeeyaan ciidamada dowladda laamaha kale ee amniga intuba howlahooda ma harkin doonaan haddii la ihahdo waayo ugu dambeyntii mudan wasiir dhowaan hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch waxay soo saartay warbixin dheer dhinaca ciidanka dowladda waxay ku xustay in dagaalo ka dhacay magaalada marka ay door ka qaateen oo ay ka ciyaareen marka adiga ka wasiir ahaan arrintaasi soo noqnoqotay marka maxaa kaaga qorshaysan inaad ka qabato ciidamadaas
hawshaasu haddii ilaa ihahdo waxay noo qorshaysan iyo warbixinteeda waa annaga idinla qabsan doonaa sida ugu dhaqsiyaa badan